assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dagaalka al-shabaab lagula jiro aan dhexdhexaad laga noqon karin islamarkaana loo baahan yahay in cid walba ay ka qayb qaadato warar dheeraad oo kasoo baxaya muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu dila dalka koonfur afrika xisbiyada mucaaradka somalilan oo goordhow lagu wado inay ka hadlaan tallaabadii uu shalay qaaday golaha guurtida oo ay muddo laba sana ugu daray madaxweyne muuse biixi soomaalida ku nool wadanka uganda oo soo wajahday cabsi xoogan ula xiriirta cudurka eboola oo gudaha wadankaas kusii faafaya wafdiga socdaha soomaaliya oo ka qaybgalaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka iyo maamulka galmudug oo markaas ku guulaystay dib in loo furo koontaroolada magaalada gaalkacyo wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn markaasi dagaalka ruushka ee yukrein oo sii xoogeysanaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha tobanaad ee oktoobar laba kun labaiyo labaatanna waxaad yeesheen dulmarka warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn ee dalsan iminkana faahfaahinta ayagoo dhameystirana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalka al-shabaab aan dhexdhexaad laga noqon karin cid walbana ay tahay inay ka qabato luqadii ugu adkeed ayuuna kula hadlay al-shabaab mar uu shala markaasi ka qaybgalay aaska allah u naxariistay janaasada lagu dugnayay generaalkii booliiska guud ee gobolka banaadir farxaan qaroole oo markaas lagu dilay qarax markaas ka dhacay inta udhexeysa balcad iyo markaa muqdisho oo markaa halkaa howlgalay ciidamada ay ka wadeynaya madaxweynaha ayaa sheegay waqtigan in al-shabaab markaas u haray waqtiyo aada u yar oo maalmo tirsama ay yihiin muhiimna ay tahay in markaasi aan ku dhiirano buu yidhi in aan soo afjarno waqtigoodii ayaana markaasi gabagaba ah siduu hadalku dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sheegay in aan la aqbali doonin cid walba oo markaasi al-shabaab siyaabooyin kala duwan u taageeraysa haddii aanlan lacag iyo sidoo kalento in markaas ay aadaan ama xukun ay ureysaan taa oo uu sheegay in ayagu markaas ay lamid yihiin ayna tallaabo ay ka qaadi doonaan maruu ka hadlayana madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaas wuxuu yidhi aan diirano ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis layskuma hayo yay nugu dheeraanin le wakhtigii oon ka adkaanayo nugu dheeraanin aan soo gaabinno nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahamno aaminno ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin aanaan dadejinno hor u dhammaystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yidhi waa nimankaas isma hurayne yaynugu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhammayno aad iyo aadaa u mahadsantihin
markaana koonfur africa ayaan aadinahay wararka ka soo baxaya waxay sheegayaan in muwaadiniin soomaaliyeed markaasi lagu dilay dalkaasi koonfur africa oo halkaas ay ku lahaayeen goobo ganacsi wararkii ugu dambeeyey waryahayga xuseen washington ayaa eegaya
waxaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalka koonfur afrika dilal loogu geystay muwaadiniin soomaaliyeed oo dalkaas ku lahaa goobo ganacsi iyagoona ka mid ah muwaadiniinta dalkaas ku leh goobaha ganacsi ee ku ganacsada marxuumiinta la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray allah wada naxariiste cabdikariin cabdulaahi maxamuud iyo cabdulaahi dheere waxaana dilkooda ka dambeysay dabli hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah kuwaas oo weeraro gaadmaha ku qaaday laba dukaan oo isku dhow oo ay ku lahaayeen deegaanka loogu magacaabo gajulo ee koonfur afrika ku yaala gaar ahaana hoostaga magaalada capton ee caasimada dalkaas koonfur afrika dad kale oo soomaali ah kanaagdhaba goobta uu dilku ka dhacay ayaa muwaadiniinta midadkooda ka qaaday halkaas markaana sheegay in muwaadiniinta ay u geeriyoodeen rasaas looga dhiftay qeybaha sare jirkooda xilli ay ku sugnaayeen goobo ganacsi oo isku dhowaa islamarkaana ay ku lahaayeen deegaanka weerar ka dhacay xilli ay ku guda jireen shaqooyinkooda caadiga ahaa booliiska dalka koonfur afrika ayaa sida caadada aheyd tegay goobta ay dirarka ka dhaceen waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo burcadii hubeysneed ee koonfur afrikaanka oo baxsatay waxaana saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaas ay sheegeen in ay sameeyeen baaritaano islamarkaana waxaa soomaalida dalka koonfur afrika ku nool ay sheegeen in howlgalkaas aan wax natiijo ah kasoo bixi doonin maadaama inta badan marka ay dhacaan falalka soomaalida diraarhka loo geysto ay tagaan booliska goobaha ay falalkaas ka dhacaan islamarkaana ay sheegaan inay wadaan howlgallo ay ku baadagoobayaan dadkii ka dambeeyay diraarhkaas loo geysto muwaadiniinta inkastoo aysan jirin ilaa iyo haatan cid loosoo qabso diraarhkaas inta badan dalka koonfur afrika loogu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee goobaha ganacsi ku leh dalkaas koonfur afrika ayaa waxaa inta badan diral dhac boob iyo sidoo kale dhibaatooyin kaleba lagu geystaa muwaadiniin soomaaliyeed oo dalkaas ku leh goobo ganacsi iyadoona ilaa haatan aysan jirin safaarad ama jaaliyad iska xilsaartay inay tacdiyadan joogtada lagula kacay muwaadiniinta soomaaliyeed sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidoo kale dowladda koonfur africa oo aan wax tilaaba ah ka qaadan inta badan muwaadiniinteeda oo dhibaatooyin kala u geysta muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka koonfur africa ku leh goobaha ganacsi
mahadsanid xuseen washington markana haddii aan eegno xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan ayaa markaasi lagu wadaa goordhow maanta inay ka hadlaan tallaabadii uu shalay qaaday golaha guurtida ee maamulkaasi somalilan ay muddo laba sano ay ugu dareen madaxweynaha maamulkaasi muuse bihi cabdi iyo markaasi golahu qudhiisa waqtiga dheereystaya waxaana muddoxeleedka madaxweyne muuse bihi cabdi uu ka ekaa wixii loo gaaro saddex iyo tobanka novembar ee sanadkan oo markaasi bisha soo aadan ay tahay hase yeeshee waxaa markaas xisbiyada mucaaradka ay ugu baaqayeen in madaxweynaha waqtigaas markii la gaaro doorashada uu dajijiyo islamarkaana doorashada la qabto hase yeeshee maalmo ay ka digayeen arrintaas oo ay horeba tooshka ugu seefinayeen inuu doonayo muddo korarsi ayaguna aysan doonin ayaa dhacday shalay oo golaha guurtida kulan ay iskugu yimaadeen ayana cod gacantaaga ay korkaas ay ku cansixiyeen marka laga reebo hal mudane oo markaas diidaya xisbiyada mucaaradka maamulka somalilan ayaana markaas lagu wadaa in tallaabadan ay ka hadlaan ayagoona wararka wararka ka agdhownay xaqiijinayaan in markaas ay qaadacayaan ama ay aada ugu soo horjeedaan tallaabada markaas golaha guurtida uu qaaday shalay ah oo muddada labada xil ama labada san loogu daray muddaxileedka madaxweyne muuse bihi cabdi oo markaasi ku ekaan doona imika laba kun toddoba iyo labaatan ah waxaana xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo yuucid markaasi la filayaa in shira jaraa'id ku qabtaan kuna baaqaan dibadbaxyo waaweyn oo markaasi ka dhaca somalilan oo markaasi ay ku doonayaan in laga soo laabto muddo kororsiga labada sano ee muuse bihi cabdi golaha gursida ay ugu dareena xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa sidaan waxa ay horey ay u sameeyeen maalmihii markaasi bilooyinkii lasoo dhaafay oo dibadbaxyo waaweyn ee somalilan ka dhaceen taa oo sababtay khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawacan dadka shacabka ay soo gaaraan markana haddii aan eegno soomaalida ku nool dalka koonfur afri waa dalka markaasi uganda ayaa soo wajahday cabsi xoogan ula xiriirta cudurka ebola oo markaasi dalkaasi kusii baahaya wasaaradda caafimaadka dalkaasi uganda ayaa markaas waxa ay sheegtay inuu geeriday dhakhtar u dhashay dalka tanzaniya oo wax ka baranayay dalkaas kadib markii uu haleelay xanuunka ebola dhakhtarkaas ayaa noqonaya shaqaalaha labaad ee caafimaad ee u dhinta cudurkaas oo dhowaa markaas ka dilaacay gudaha wadankaas uganda maalintii jimcaha ahayd wasaaradda caafimaadka ayaa shacaysay in cudurka ebola uu ku fiday gobolkii afraad tirada rasmiga ayaana muujinaysa in kiisaska la xaqiijiyay yihiin soddon iyo shan qof halka sideed qofna ay dhinteen cudurka ebola nuuca suudan isrin ayaana markaasi lahayn talaala soomaalida gudaha wadankaasi uganda ku nool ayaana markaas soo sheegaysa in aysan markaa dhaqdhaqaaqa badan ay sameyn karin ayna xaniban yihiin si markaasi uusan usoo gaarin cudurka ebola oo gudaha wadankaasi uganda kusii baahaya muwaadiniinta dalkaas iyo sidoo kalete ajaanibta ku suganna markaasi uu haleelayo markana dalka anraade wafdi ka socda soomaaliya ayaa markaasi ka qeybgelaya shidaal markaasi ama shir looga hadlayo shidaalka africa wafdiga ka socda soomaaliya oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa maanta waxay ku wajahayeen magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa wasiirka iyo xubnaha la socda ayaa magaalada johannesburg uga qeybgeli doonaa shirka toddobaadlaha waa shirka toddobaadka shidaalka africa oo maalinta brita oo sini ah markaasi lagu wado inuu markaa ka furmo magaalada xeebeedka capton ee dalkaasi shirkan waxaa iskugu imaan doona oo ka qeybgalaya madax ka socota dalalka ee kheyraadka leh ee shidaal markaasi shirkadaha iyo dalalka kale ee daneeya arrimaha la xiriira shidaalka waxaana shirkaas laga jedin doonaa khudbado kala duwan wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdinta xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa kulmo duceydo markaasi la qaadan doona qaar ka mid a madaxda ka qaybgelaysa shirka toddobaadka shidaalka africa wasiirka ayaana sidoo kale marka uu shirka usoo idlaado maalinta khamiista habeenka jimcaha markaas soo gelaysa la kulmi doona jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada capton ee wadankaasi koonfur africa markana haddii aan eegna saaxiibayaal tababar waa maamulka waa ciidama ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed ayaa markaasi tababar loogu soo xiray beri doogale waxaa markaasi loo qeybiyey saanado waryahiga gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow ayaa faahfaahinaya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybta degmada wallaweyn oo bilooyinkii lasoo dhaafay lagu tababarayey xirada militariga ee belidoogle ayaa maanta loo qeybiyey hubkii loogu talagalay inay ku shaqeeyaan munaasabadda hubkan lagu guddoonsiinayay ciidanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka amniga gudaha wasiirka arrimaha gudaha taliyaha daraawiishta guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada ugu horraynna waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar maxamed iyo wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed hadda nambarkungeega alxamdu nambar fayle iyo bilrogan niman ana wili oo tasiid war arrinta ka jiraan may maduung may lafade waddankuna shaqeeyo geeg urgeeg qaada uriga koo lakii leyna leyna hor uriga shuruud laki biye shuruudan tiliya sii sheege balse hadduu suwadan shuruudan ka qorayaan marka may lafade waddankuna shaqeeyo degmadu la shaqeeyo degmadu wallaweyn hal shay hadda kudib wasiir amni iyo gudoomiye gobol iyo gudoomiye wasiir amni gudaha iyo ninkoyne isigna xalidaan lafade ciidankiin oo ka xalidaan sharci la siin bari tababarkiin iyo maskaxdiin iyo marti danta degmada la kilaalayo may lafaday may la erahays sadun isngata diyaarangatin sadan qurux badantin ina sida inay isla jartaano howlgal la bilaabo lafade haddii ilaahay karaalnaga taasa hoojiyaan may la erahays runtii waliba muddo kolley hubkin meelyaali mal hilmaansanayno wal ogaayo walku warqaba imtixaan ahayti runtii imtixaankii ku baasten ku gudubten koonfur galbeed ciidamo badan oo daraawiish ee rogaan haanka fursad faylaya atiin runtii marka saas dartee waliba walbadanoo kale oona ka darawma le sidoo kale wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhankooda ciidankan kula dardaarmay in waajibkooda ay u gutaan sida dastuuriga ee loogu talagalay meel isinku faday madan meel isinku faday isingoo in sheegadaan iska duuban meel isinku faday isingoo hirshahirsanayn gabroogin dhallinyaradin odayaalkin deegaankin difactan degmada walweyn gudaantiya leema ah way ku beed degmada ununa hadka may rajeen antisinkulqaadan hoob ilaahay anta la ku behe toban kilomitr antee yaaqbur weyna wal roog malela malam mood saar nga roog anta fadhida anta suruntin isin bogolaal lamalanga mood saar nga dadkin dhibaateehay ila leeg aragden waa wal rooga male lamala mood saar oo nimanka nabadiidka wareegas yaa islaanka dhibaateehay anshuur ku qaadahay baad ku qaadahay ununa anta hubka haysin anta fadhida wal dara roog meeyeeda soomaali dhonga surunti isin meelsin ku faday ka deegaanada hoobetin inti ka tan nimankaa nabadiidka eh luuta la maray mar walba waydnin ku baahan yaha kaalintii uunu kulahaa in ciidankii daraawisi koonfur galbeed kulahayti banaanayt intitukuray laakiin inuun habuyne oo kaalintii ay habuyne oo ciidamadii kala hordhaantu ku shaqeeyasiinne nii farxan bulshadiinna waliba ani kaalan wiinku moqonayta oo lahambuuyi ogaadaan yaliin baahanyi sideeda dhambe soomaalida waleeraas gegebeshi gaalmay ka furo ase sheegow shileedi walma taraw ani hooli una lahayna qobsanna da'adnamanan qobsanna dalkii kaangna waliba walan unan hayna an moqon majar ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankooda ciidankan kula dardaarmay in ay u dhimriyaan shacabka deegaanka gutaanna waajibkooda loogu talagalay maanta laakiin waxaa la joogaa xilligii waajibka rasmiga ahaa aad gudan lahaydeen aniga warka ma badin doono keliya waxaan idinkula dardaarmaya dal kale ma lihidiin dalkiina waa kan soomaaliyaa la yidhaahdaa deegaankiina maamul goboleed ahaan waa koonfur galbeed deegaan ahaanna waxaad ka soo jeedaan degmada wallaweyn dadaad idinka ahaynna loo heli maayo haddaad idinkaas ka xumaysaanna idinkaa ugu horeeya dhibka dadkuu gaara haddaad wanaajisaanna idinkaa ugu horeeya manfaca dadka ka helaya waxaa la rabaa ummad walba oo horumar gaarta dadkeedaa gaarsiiyo wax ugu horeeya horumarka lagu gaarana waa amni haddii amniga uu kaa halaabo wax isla hadlaa male mas-uuliyadda tuutahan idinkugu jiro markaad xiratid wuu ka duwan yahay dharka caadiga ah mas-uuliyaddaa ku fuulayso markaad qoriga qaadatid mas-uuliyad labaadaa ku fuulayso maxaa la rabaa qorigan dadkan inaad ku difaacdid oad ku ilaalisid cadowgana aad isaga dhicisid adiga naftaadana ka ilaalisid aa la rabaa ogaada dal ummad nool dalalkan hadda horumaray oo laidin sheegayo oo idil adduunka dal aan qabiil ka jirin ma leh horta sidaa ma ogtihin idinka yaa dal aan qabiil ka jirin adduunkan ma leh dad shan boqol oo milyan toddoba boqol oo milyan ah waddan ku nool ah jiro hal bilyan waddan dadkiisa ay yihiinaa jiro halkaas bilyan aada arkaysid qabaa'ilo wa haddana nabaday ku wada nool yihiin dalkooday ilaashadaan deegaankooday ilaashadaan waxay ku ilaashadaan wax kale maha sharciga wa sharcigay ilaaliyaan sharcigaasaa wuxuu qof walbaba siiyey xaquuq ciidanka xaquuqay leeyihiin shacabka xaquuqay leeyihiin deegaanka iyo dadka iyo dalka iyo mas-uuliyiinta xaquuqay leeyihiin ciidamadii koonfur galbeed meel walba degmo walba ciidan koonfur galbeed roogo oo la hoojiyo wahay kow lan walba maandhayda lay lan walba may leeyahaa rool usaqaada walay danab walkasee walayiin kow mayla ku xukumaya federaal hataba intii gaalka ayaha ka dagaalamaayeen isin gaalka ay malsiin daroohay laakiin isin mayla siin darahay koonfur galbeed gudaashe meel bilan baahada balkee dhulkan walatin inta la siinka kooy dad ka kaleni la rooga dad unana caawino hayo ini una colaadina ma eh ini una hadhawaayna waay laakiin ini waajibka unina saaran unin leh oo unuba tiitanob una lung hubne oo lung hoojine haddee iska hadlaayo korne danaba rowde basaha unu isku fadheedane maya wala fadheedo koro ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan walnaweyn
guud ahaana warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aqartan dhegeystaha waanag intaa cid uusaga waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel